فلو قد ذقت من حلواه طعما لا أثرت التعلم واجتهدت ولم يشغلك عنه هوى مطاع ولا دنيا بزخرفها فتنت فلو قد ذقت من حلواه طعما لا أثرت التعلم واجتهدت بسم الله الرحمن الرحيم asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka aqoon iyo ogaal oo xiliyadan oo kale maalintii jimco aad kala socotaan warbaahinta islaamiga alfurqaan waa afar iyo labaatanka bisha dulxija kun afar boqol afartan iyo lixda hijiriyada qodobada barnaamijkan idinkuga hayno waxaa ka mid ah maxay yihiin fawaa'idda laga helo qiyaamuleylka warbixin ayaad dhegaysan doontaan halkee ayuu dhacaa dhulka la isku yidhaahdo albalqaam imse waddan ayuuse ka kooban yahay xalqada afartanaad ee taxnaha fasiiru ayaad ku maqli doontaan waxaad sidoo kale maqli doontaan sidee buu waalidku kaalin ugu qaadan karaa xallinta khilaafaadka qoyseed ee ubadkiisa warbixin ayaad dhegaysan doontaan ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijka aqoon iyo ogaal بتوبيخ علمت فهل عملت أصل العلم تقوى الله حقا وليس بأن يقال لقد رأست وضع في ثوبك الإحسان waa hagaag qodobadaasoo idil gordhow ayaad maqli doontaan inshaa allah halkee ayuu dhacaa dhulka la isku yidhaahdo albalqaam imse waddan ayuuse ka kooban yahay xalqada afartanaad ee taxnaha fasiiro ayaad ku dhegaysanaysaan waxaanu soo jeedinayaa walaalkeena mahad cubeyd الأرض ميدان نسير به لنيل الأمنيات ورحلة فيها نجاهد كي نرى معنى الحياة ولا نزال على طريق طموحنا حتى الممات تؤذنا الأهواء لكن نسأل الله الثبات الأرض ميدان نسير به لنيل الأمنيات ورحلة فيها نجاهد كي نرى معنى الحياة ولا نزال على طريق طموحنا حتى albalqaan ama balkanis waa mandiqad juqraafiyadeed oo dhacda koonfurta qaaradda yurub waxaana lagu tilmaamaa inay ka mid tahay deegaanada ugu dadka badan sidoo kalena ugu faqriga badan kuna tilmaaman dagaallo kala irdhoobid iyo dulmi ballaaran oo loo geysto muslimiinta ku nool halkaasi masaaxo ahaan mandiqadda albalqaan waxay ku fadhisaa shan boqol iyo konton kilomitir oo iskuweer ah jihooyinka galbeed koonfur iyo barina waxaa ka xiga bado taasoo keentay in aqoon-yahanada cilmiga juqraafiga ay balkanis ku tilmaamaan jasiiradu eke dhulka albalqaan waxa uu caan ku yahay silsilado buuraley oo aad u dheer magac ahaanna waxa uu ka wataa buurahaasi magaca albalqaan ayaana waxa u bixiyey dowladdii cuhmaaniyiinta oo dagaallo jihaad ah ku gaartay dhulkan iyadoo muddo maamulaysay dhul ka mid ah marka laga hadlayo dadyowga ku nool mandiqadda balkanis waxaa lagu tilmaamaa in toddobaatan iyo laba boqolkiiba dadka ku nool ay yihiin nasaaro halka sagaal iyo toban boqolkiiba ay yihiin muslimiin walow tiro koobkan dood laga keeno iyadoo la tilmaamo in muslimiintu tiro ahaan intaasi ka badan yihiin dalalka mandiqadan qaybta ka ah waxaa ka mid ah bulgariya giriiga maqdoniya serbiya romaniya kosofo aljabalul aswad bosniya iyo hersig oo hal dal isku ah xilligan iyo waddamo kale dalalka albaniya iyo bosniya iyo hersig ayaa xilligan ah waddamada ay aqlabiyad ahaan ku nool yihiin muslimiinta koonfurta yurub waana dalalka aanu doonayno inay muslimiintu si gaar ah u bartaan marka laga hadlayo mandiqadda albalqaan bosniya iyo hersig waa dal dhaca koonfurta qaaradda yurub waqooyi iyo galbeedna waxaa kaga beegan dalka kuruwatiya halka barina uu ka xigo dalka serbiya koonfurna waxaa kaga beegan dalka jabalul aswad masaaxo ahaan wuxuu dalkan ku fadhiyaa konton iyo kow kun boqol sagaashan iyo toddoba kilomitir oo iskuweer ah dadka degganna tiradoodu waa ku dhowaad afar milyan oo ruux sida ay tilmaamaan tirakoobyada rasmiga ah afartan boqolkiiba waa dad muslimiin ah halka inta soo hartayna ay yihiin nasaaro madaahib kala duwan sidaan horay u soo sheegnay ma aha tirakoob xaqiiqda ku salaysan oo la isku halayn karo magaala madaxda dalka bosniya iyo hersig waa sarayiifo luuqadaha dalka looga hadlana waa serbiyan kuruwatiyan iyo bosniyan intii u dhexaysay sannadihii kun sagaal boqol iyo sagaashankii ilaa kun sagaal boqol sagaashan iyo shantii wuxuu dalkan martigeliyey isirsifayn iyo xasuuq bahalnimo oo nasaarada serbiyaanku kula kaceen muslimiinta bosniya waxaana ay taageero uga helayeen dowladaha reer galbeedka iyo guud ahaan waxa loogu yeero qaramada midoobay dhinaca muslimiinta waxaa dalkan u jihaad doontay kumanaan dhallinyaro muslimiin ah oo ka tegay daafaha dunida sheekh usaama binlaadin ayaa lagu xusuustaa inuu kaalin weyn ka qaatay taageerada muslimiinta bosniya haddii aannu u imaanno dalka albaniya oo isaguna ah dal aqlabiyadiisu muslimiin yihiin kuna yaalla koonfurta yurub waxaa dalkani waqooyi kaga beegan dalka jabalul aswad barina waxaa uga aadan dalka kosofo maqdoniya iyo giriiga halka koonfurna uu sidoo kale xuduud kala wadaago dalka giriiga masaaxo ahaan wuxuu dalkan ku fadhiyaa siddeed iyo labaatan kun toddobaatan iyo afar kilomitir oo iskuweer ah dadka ku noolna waxaa lagu qiyaasaa saddex malyan kuwaasoo konton iyo lix dhibic toddoba boqolkiiba ay muslimiin yihiin walow tiro koobkan aanu xaqiiqda ka tarjumi karin boqolkiiba boqol lana rumaysan yahay inay intaasi ka badan yihiin muslimiinta magaalo madaxda dalka albaniya ayaa ah tirana dalkanna waxaa looga hadlaa luqado dhowr ah oo ay ka mid tahay albaaniyaanka giriiga roomaanka turkida iyo kuwa la mid ah waxaana waddankan ka soo jeeda caalimkii weynaa ee muxadidka ahaa imaamul albani
الأمنيات ورحلة فيها نجاهد كي نرى معنى الحياة ولا نزال على طريق طموحنا حتى الممات تؤزنا الأهواء لكن نسأل الله الثبات الأرض ميدان نسير به لنيل الأمنيات ورحلة فيها نجاهد كي نرى معنى الحياة ولا نزال على طريق طموحنا حتى الممات تؤزنا الأهواء لكن نسأل الله الثبات
فرس العلم تقوى الله حقا وليس بأن يقال لقد رأست وضى في ثوبك الإحسان لا أن ترى ثوب الإساءة قد لبست فرس waahagaag weli waxaad maqlaysaan barnaamijka aqoon iyo ogaal wuxuuna idinkaga imaanayaa warbaahinta islaamiga alfurqaan sidee buu waalidka kaalin ugu qaadan karaa xalinta khilaafaadka qoyseed ee ubadkiisa warbixin ku aadan waxaa soo jeedinaya walaalkeen cabdiraxmaan beder
من رحمة خالقنا وجدت عنوان الشمل الملتئم فالأسرة حصن وملاذ والأسرة من أغلى النعم إن صلحت أصلحت الدنيا عاش الإنسان sahal binu sacad asacadiya radia allaahu canhu waxaa laga wariyey in maalin maalmaha ka mida nebiga sala allahu calayhi wasalam uu tagay guriga faadima oo uu cali ka maqan yahay markaas buu yidhi aaweyna adeerkaaga waxay tidhi faadima waxbaa ina dhex maray kadibna wuu iga xanaaqay wuuna baxay oo guriga ma seexan rasuulka sala allahu calayhi wasalam qof la socday buu ku yidhi ii soo raadi cali wuxuu ninkii yidhi rasuulkii allow cali wuxuu hurdaa masjidka rasuulka sala allahu calayhi wasalam ayaa u yimid cali oo hurda go'ina uu garabkiisa ka dhacay oo ay ciidu garabkiisa gaartay rasuulka sala allahu calayhi wasalam ayaa bilaabay inuu ciiddii ka tiro isagoo ku odhanaya istaagabaa turaabow istaagabaa turaabow waxaa xadiidkani qiimaha badan ku sugan arrimay suuragal tahay in lagu xaliyo khilaafaadka soo kala dhexgala sawjka iyo xaaskiisa waana xadiid ay mudan tahay in lagu tababaro oo si xel dheer loo daraasiiyo waxaana arrimahaasi ka mid ah tan koowaad oo ah in ehelka labadees qabay u kurgalaan xaaladda sawjka iyo xaaskiisa rasuulka sala allahu calayhi wasalam wuxuu marar badan booqan jiray guriga gabadhiisa faadima si uu uga warhayo xaaladdeeda iyo cilaaqada kala dhexaysa sawjkeeda oo ahaa saxaabiga jaliilka ee cali bin abitaalib allaha ka dhali noqde u kurgalidaya ka warhayntaas ma ahan inay gaarto heer la baarbaaro xaaladaha hoose ee u gaarka ah qoyska waxaana habboonin hadafka booqashada iyo ka warrayntay ahaato una seexeenaya talasiintooda midda labaad waa in lagu dadaalaa joogtaynta isku duubnida iyo jaceylka ka dhexeeya labada isqaba waxaa nebiga sala allahu calayhi wasalam uu xal wareystay gabadhiisa faadima isagoo weydiiyey sawjkeeda iyo cilaaqada kala dhexaysa wuxuuna ku yidhi aaweyna adeerkaaga kuma odhan aawey cali ama aawey sawjkaaga taasoo laga dheehan kara inay ku jirto xaalad degnaan iyo dhimrin ah uuna u jilciyo qalbiga faadima marka la xusuusiyo qaraabanimada kala dhexaysa sawjkeeda cali allaha kalala noqdee tan saddexaad oo ah in lagu dadaalo xifdinta waxyaabaha qaaska u ah guriga faadima allaha kalale noqdee nebiga sala allahu calayhi wasalam oo ah aabbaheeda umay caddeen waxa uu yahay khilaafka kala dhexeeya sawjkeeda nebiguna ma uusan weydiin sababta khilaafka keentay markii ay gabadhiisa ku tiri waxbaana dhex maray kadibna wuu iga xanaaqay waxayna taa ku tusinaysaa dersi ah in labada isqabaysan dadka kale u gudbin sirtooda iyo tan gurigooda iyo dersi ah in ehelka aysan dhex gelin waxyaabaha u gaarkaa suujka iyo xaaskiisa ilaa inta iyagu fasaxaan mooyaane maxaa yeelay dhexgalka ehelka ee arrimaha sawjka iyo xaaskiisa waxay dhalinaysaa mushaakilaada midaa faraad oo ah in guriga uu yahay goob ay jeceel iyo degnaasho ku dareemaan qoyska waxaana taa caddeen u ah markii ay faadima allaha ka raali noqday ay tidhi wuu baxay oo guriga ma seexan asalkuna wuxuu yahay in insaanka uusan raaxo degnaan iyo xasiloonni ku helaynin ilaa gurigiisa iyo xaaskiisa agteeda mooyaane taasoo u allah degnaashahaasi ka dhiga ayaad qur'aankana ku yidhi ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون
midda shanaad waa in had yo jeer allah xaggiisa loo laabtaa si gaara markay dhibaatooyin yimaadaan rasuulka sala allahu calayhi wasalam wuxuu ihtimaamsiiyey arrinka xididkiisa oo ah cali allaha ka raali noqdee raadintiisa ayuuna qof u kalifay kaasoo soo helay isagoo masjidka jiifa in masjidka la aado ayaa ina waxaa ku jira duruus badan maxaa yeelay waa goobtay xasiloonnidu taalo markii uu qofka masjidka ku sugan yahay wuxuu dareemayaa raaxo iyo degnaan wuxuuna dhegaysanayaa qur-aanka kariimka kelmaadka wanaagsan nasiixada iyo waanada imaamka waana arrimo qalbiga insaanka u jilcinaya xaaskiisa isagoona xusuusanaya xuquuqda ay ku leedahay waxaad arkaysaa in si taacagsi ku ah dadka u dhaqmaan iyagoona isku buurinaya fisqiga iyo faajirnimada heeray bagaaray inay sinada isku booriyaan intaay ku guda jiraan daawashada aflaamta musalsalada iyo dhexwareegidda baraha bulshada tani ayaa zawjka caraysan u sawiraysa markii uu gurigiisa ka soo baxo inuu daraagis isticmaalo ama uu qamri cabo amaba uu aado maqaaxyaha habeenkii lagu caweeyo taasuy u sii dheertaa inuuba ku dhaco sino isagoo ishilmaamsiinaya dhibaatada yar ee gurigiisa ka soo gaartay tan lixaad waa in lagu dadaalaa in cilaaqo wanaagsan lala yeesho xididka rasuulka sala allahu calayhi wasalam waa uu u turay cali mana uusan canaanan isagoo ku yidhi istaagabaa turaabow istaagaabaa turaabow mana weydiin khilaafka kala dhexeeya gabadhiisa faadima taasina waa qayb ka mid ah sharafta iyo akhlaaqda nebiga sala allahu calayhi wasalam ibnu xajar allah karale noqdee wuxuu ku yidhi kitaabkiisa fatxulbaariga isagoo isdultaagaya mowqifka nebiga waxaa ku sugan sharafta habdhaqanka nebiga sala allahu calayhi wasalam maxaa yeelay wuxuu aaday dhanka cali si uu raaligeliyo isagoo carada ka masaxaya uguna yeeraya kuunyadii laga soo qaaday xaaladii uu ku sugnaa kumana canaanan carada uu ka carooday gabadhiisa oo mansilad sareysa agtiisa ku lahayd tani ayaa waxaa laga qaadanayaa asbaabta u dhimrinta xididka lagana taga canaantooda si loo xoojiyo jeceelkooda midda toddobaadii ugu dambaysa waa inaysan guryuhu ahayn kuwa ka maran mushaakilaadka qoyska maxaa yeelay taasi kama dhicin guryaha kuwa ugu sharafta badan uguna daayirsan oo ah guriga nebiga sala allahu calayhi wasalam khilaafka qoyska ayaa ah arrin dabiici ah balse waxaa muhiim ah in si wanaagsan loo maareeyo lana fahmo asbaabaha keenay geesta kalena la ismoogeysiiyo zallaadka dhacay cafis iyo sabarna lagu dadaalo haddaba maxaan ugu baahi badannahay maanta inaan ka faa'iidaysanno oo aan weelayna duruusta ku jirta xadiidka istaagabaa turaabow waa mid kafaalo qaadaya inay tirtirayso khilaafka qoyska xaaladooda horena ku soo celinaysa siina joogteynaysa jaceylka ka dhexeeya
ولزوجك فضل وحقوق لتكن للزوج كما تهواه كن سندا حبا وصديقا وكما أوصاك رسول
فتنتا ولا ألهك عنه أنيق روض ولا خدر بربربه كلفتا ولا ألهك عنه أنيق روض أنيق روض ولا خدر بربربه كلفتا
waa hagaag qaybaha dambe ee barnaamijka aqoon iyo ogaal ayaan isla soo gaarnay maxay yihiin fawaa'idda laga helo qiyaamuleylka قم وحيدا كابد الليل الطويل قم وصلي للجليل قم فقد حان الرحيل
qiyaamuleylku waa sharafka qofka muuminka ah waa dhaqankii saalixiinta inaga horreeyey wuxuuna ku dhoweynayaa rabbigaaga jirkaagana wuxuu helayaa caafimaad haddii aad ku dadaasho jibriil ayaa u yimid nebiga sala allahu calayhi wasalama markaas ayuu ku dhahay muxamedow intaad doonto noolo waad dhimanaysaahe qofkaad doontana jeclo waad ka tegaysaahe intaad doontana camal fal waa laga awalmarinaahe waxaadna ogaataa in sharafka qofka muuminka uu ku jiro inuu dukado qiyaamuleylka dadkana ka deeqtoonaado xadiidkanna waa xasan wuxuuna ku qoran yahay saxiixuljaamic qiyaamuleylku waa sunno nebi oo weyn waxaana ku macaansada qalbiyada waana janno ay naftu ku gelayso adduunyada ka hor midda aakhiro waa madraso lagu tarbiyeeyo nafta islamarkaana lagu sifeeyo laabaha sidoo kalena waxaa ku hagaagta akhlaaqda qofka muuminka ah قم ودع عنك الخمول وانطلق نحو الحقول اصفف الأقدام للمولى وجاهد للوصول قم وحيداً rasuulku sala allahu calayhi wasalama dadka muslimiinta ah wuxuu u dardaarmay inay ku dadaalaan qiyaamuleylka wuxuuna ku sheegay in dhowr faa'iidooyin laga helo oo ay ka mid yihiin kow inuu allah kuu dhoweynayo labo inuu kaa hor istaago inaad ku dhacdo dembi saddex in lagu dhaafo xumaanta kaa dhacday afar waxaa kale oo looga bogsoodaa xanuunnada jirka ku dhaca waxaa jira faa'iidooyin kale oo laga helo salaatuleylka waxaana ka mid ah arrinka koowaad wuxuu qofka dhexal siiyaa ikhlaas maxaa yeelay cibaado kasta oo ka fog indhaha dadka ayaa ugu dhow in laga helo ikhlaas iyo khushuuc sidaasi darteed dadka khayrka ku horumaray waxay jecel yihiin in cibaadadu noqoto mid qarsoon si ay istutus iyo wixii la mid ah ugu nabadgalaan sidaasi darteed qofkii raba inuu barto ikhlaaska xaqiiqo ahaantiisa ha ku dadaalo qiyaamuleylka arrinka labaad sidoo kale waxaa laga helaa inuu qofka ku tadabburo qur-aanka kariimka ah rabbi wuxuu kitaabkiisa ku leeyahay isaga oo ka hadlaya salaatuleylka إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا tadabbur dhammaystiran wuxuu yimaadaa markii la helo degnaan xasilooni waxyaabaha qofka mashquulinayana ay meesha ka baxaan markaas ayuu qalbigaagu noqdaa mid u diyaarsan fahan iyo inuu ku tadabburo qur-aanku uu maqlayo markaas ayay laabtaada saamaysaa carabka oo waxaa u dhadhama macaanka cibaadada suubanaha sala allahu calayhi wasallam wuxuu xadiis saxiixa ku yidhi addoonka xilliga uu ugu dhow yahay rabbigiisa waa habeenka dhammaadkiisa haddii aad awooddo inaad ka mid noqoto kuwa saacadaha sallaha xusaya ka mid noqo xadiidkan waa xasan saxiixa ah arrinka saddexaad dadka tukada salaatuleylka waxaa ku saamooba dadka kale arrinka afaraad waxaa lagu tarbiyeeyaa nafaha islamarkaana lagu dahiraa arrinka shanaad xilliga la tukado salaatuleylka waa wakhtiga allah loo laabto dembidhaafna laga dalbado arrinka lixaad qiyaamuleylka waxaa laga helaa ajar iyo abaalmarin weyn arrinka toddobaad wuxuu ka mid yahay tilmaamaha lagu yaqaan ahlu jannaha قم وذق طعم الصلاة في دجى الليل الطويل
haddaba haddaanu nahay dad doonaya inay daahiriyaan nafahooda dhanka kalena raba inay janno ku liibaanaan waa inaan ku dadaalno qiyaamuleylka sababtoo ah waa dhabbaha lagu gaaro jannada allah hanooga kaalmeeyo daacadiisa iyo wanaajinta cibaadadiisa قم الليل يا هذا لعلك ترشد إلى كم تنام الليل والعمر ينفذ أراك بطول الليل ويحك نائما وغيرك في محرابه يتهجد أترقد يا مغرور والنار توقد فلا حرها يطفى ولا الجمر يجمد ألا إنها نار يقال لها لظى فتظلم أحيانا وحينا توقد إذا ما الليل أظلمك بدوه فيسفر عنهم وهم ركوع أطار الخوف نومهم فقاموا وأهل الأمن في الدنيا هجوع فتنت ولا ألهك عنه أنيق روض ولا خدر بربربه كالفتا ولا ألهك عنه أنيق روض أنيق روض ولا خدر بربربه كالفتا فقوت الروح أرواح المعاني وليس بأن طعمت وأن شربت وخذ بالجد فيه intaa ayaan ku soo afmeeraynaa barnaamijka aqoon iyo ogaal waxaan u mahad celinaynaa walaalaha barnaamijka nagala qaybgalayo dhegaystayaasheenna intaan ku kulmi doonno barnaamijkan mid la mid ah waxaan idinku dhaafaynaa fii amaaniillaah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh سابئا فلا تأمن سؤال الله عنه بتوبيخ علمت فهل عملت أصل العلم تقوى الله حقا وليس بأن يقال لقد رأست وضع في ثوبك الإحسان لا أن ترى ثوب الإساءة قد لبست فرأس العلم تقوى الله حقا وليس بأن يقال لقد رأست وضع في ثوبك الإحسان لا أن ترى ثوب الإساءة قد لبست فرأس العلم تقوى الله حقا وليس بأن يقال لقد رأست وضع في ثوبك الإحسان لا أن ترى ثوب الإساءة قد لبست